kooxda xuquuqul insaanka ee human rights watch ayaa waxay sheegtay in saraakiisha laamaha ammaanka ee kenya ay dadka la afduubtay ku hayaan xabsiyo sharci darro ah oo ay ku jiraan meelo kaymo ah iyo dhismayaal laga guuray islamarkaana ay u diideen inay la kulmaan qoysaskooda iyo qareennada u doodaya mary muwange oo ku nool deegaanka kiryangi ee miyiga bartamaha kenya ayaa sheegtay in wiilkeeda ay ku weysay mudaaharaadyada oo kumanaan dhallinyaro ah isugu soo baxeen iyagoo ka caraysan sharciga cashuur kordhinta waxay sheegtay in wiilkeeda kennedy inyaro oo labaatan jir ah uu ka qayb qaatay dibadbaxyadii dhacay shan iyo labaatankii juun markaasoo mudaaharaadayaasha ay xoog ku galeen xarunta baarlamaanka kadib markii sharci dejiyayaasha ay meel mariyeen xeerka cashuur kordhinta muwange ayaa sheegtay in muddo afar maalin ah oo ay raadinaysay wiilkeeda ay ugu dambeyntii meydkiisa ka heshay qolka mahidadka ee magaalada waxay sheegtay in baaritaan lagu sameeyey dhimashada kadib la ogaaday nabar ama dhaawac madaxa kaga yaalay kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in koob iyo lixdan qof lagu dilay dalka oo dhan toddobaadyadii ay socdeen mudaaharaadyada human rights watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee kenya inay ka dambeeyeen afduubka jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka iyo ka qayb qaadashada bannaanbaxyada human rights watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee kenya inay ka dambeeyeen afduubka jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka ama ay ka qayb qaadanayaan dibadbaxyada mowsi sanguun oo ah madaxa human rights watch qaybteeda afrika ayaa sheegtay in booliska ay ku lug lahaayeen afduubka oo dadka ay geeyeen saldhigyada booliska mararka qaarna jirdil u geystay iyadoo dadka ay ku jiraan gacanta booliska waxay intaa ku dartay inaysan faahfaahin ka haynin dadka dhintay iyo sida ay wax u dhaceen laakiin dad goobjoogayaal ahaa afduubkooda ay u sheegeen in shakhsiyaadka kaxistay ay ahaayeen ciidamada amniga sanguun ayaa sheegtay in qaar ka mid a dadkii la kaxaystay la jir dilay lana dilay cilmibaarayaasha human rights watch ayaa la hadlay shan iyo toddobaatan qof oo ay ku jiraan dhibanayaasha xubnaha qoysaska saxafiyiinta shaqaalaha baarlamaanka iyo saraakiisha booliska dadka la waraystay ayaa sheegay in askarta booliska ay ugaarsadeen dhibanayaasha laakiin markii la ugaarsanayay ay saraakiisha xirnaayeen dhar cad iyagoo wejiga soo duubtay islamarkaana watay baabuur aan wax calaamada lahayn xubnaha qoysaska dadka la raafay kooxaha xuquuqda aadanaha qareennada u doodaya iyo hay-adaha dowladda ayaa waxaa ku adkaatay inay helaan halka ay ku sugan yihiin dhibanayaasha oo ay raadinayeen madaxa human rights watch xafiiskeeda afrika mowsi sanguun ayaa sidoo kale sheegtay in meydad badan oo dadka la afduubtay ah mararka qaarkood lagu arko waddooyinka marna meelaha dhagaxa laga qodo oo la rumaysan yahay in lagu soo tuuray in badan oo ka mid a meydadka waxaa ka muuqday calaamado jirdil iyo xubno jirkooda oo la googooyey taasoo muujinaysa wixii ay kala kulmeen gacanta kooxii afduubtay ayay tiri iyadoo intaa ku dartay in in badan oo ka mid a meydadka aan lagu wareejinin xubnaha qoysaskooda madaxweynaha kenya william ruuto oo dhammaadkii bishii agost ka hadlay kulan ka dhacay magaalada kisumo ayaa sheegay inuusan ka warhaynin wax afduub ah oo dadka loo geystay wuxuu xubnaha qoysaska ugu baaqay inay magacyada u soo gudbiyaan si dowladda ay tallaabo u qaado hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa sheegtay in warbixinnada afduubka dadka la la'yahay iyo dilalka ay yihiin kuwo si wanaagsan loo diiwaangeliyey waxayna ugu baaqday madaxweynaha iyo hay-adaha kale ee dowladda kenya inay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeyey